caamos cutubka lixaad waxaa iska hoogay kuwa siyoon xasiloonan ku nool oo buurta samaariya ammaan ku deggan kuwaasoo ah kuwa caanka ah ee madaxda quruumaha oo dadka israa'iil u yimaadaan kalneh u gudba oo bal eega oo halkaasna ka sii taga xamaad tan weyn dabadeedna waxaad sii tagtaan gaad ta reer falastiin iyagu miyay ka wanaagsan yihiin boqortooyooyinkaas dalkoodu miyuu ka weyn yahay dalkiinna waxaa iska hoogay kuwiinna maalintii sharta fogeeya oo ka dhiga fadhigii dulmiga inuu soo dhowaado oo sariiro foolmaroodi ah ku jiibsada oo gogosha isku kala bixiya oo cuna baraarka idaha iyo weylaha edega ku dhex jira oo u heesa dhawaaqa shareerada oo isu hindisa alaab muusika sidii kuwii daa'uud oo kamriga madiibadaha ku caba oo ku subkada saliidda ugu wada fiican laakiinse kama murugaysna dhibaatada reer yuusuf haysata haddaba sidaa daraaddeed iyagu waxay haatan raaci doonaan kuwa marka hore maxaabiis ahaanta loo kaxaysan doono oo diyaafada kuwa iskala bixin jiray waa dhammaan doontaa rabbiga ah ilaaha ciidammadu wuxuu leeyahay sayidka rabbiga ahu wuxuu ku dhaartay nafsaddiisa oo yidhi anigu waan karhay isla weynaanta reer yacquub oo waan nebcahay daarihiisa waaweyn sidaa daraaddeed magaalada iyo waxaa ku dhex jira oo dhanba cadow baan u gacangelin doonaa oo haddii toban nin guri keliya ku hadho way dhiman doonaan oo markii nin adeerkiis oo ah kan isaga gubi doona uu kor ugu qaado inuu lafaha guriga ka soo bixiyo oo uu ku yidhaahdo kan guriga gudihiisa shishe ku jira war weli maqaar baa kula jooga oo isna uu yidhaahdo maya markaasuu ku odhan doonaa warnaga aamus waayo waa inaanan magaca rabbiga soo qaadin waayo bal eeg rabbigu waa amraa oo daarta weyn waxaa lagu dhufan doonaa daldalool guriga yarna waxaa lagu dhufan dildilaac miyaa fardo dhagaxa ku oodi doonaan miyayse mid halkaas dibi ku berjeexi doonaa laakiin idinku garsooriddii waxaad u beddesheen xameeti oo midhihii xaqnimadana waxaad u beddesheen dacar waxaad ku reeraysaan waxa aan waxtar lahayn oo waxaad tidhaahdaan miyaanaan geeso kula soo yeelan xooggayaga laakiinse bal eega dadka dalka israa'iilow rabbiga ah ilaaha ciidammadu wuxuu leeyahay quruun baan idinku soo kicin doonaa oo iyana waxay idinku dhibi doonaan tan iyo meesha xamaad laga galo iyo ilaa webiga carabah